kale casarka noqonaya iyo muqadimada kitaabka kitaabka insha allahu tacaala ma guda geli doono bal markaa muqadimadna kale dhowr nuqdo ayay kaga koobnaanee nuqdada ugu horeysa oo dee kale iska shay taksiil xaasil ah ama tambihun iyo deed ah waxa weeye un waa cilmigan dee kolley aanu isugu nimi aynu usoo kalahan aynu meelo kala duwanna uga nimi waa adugu camal weyn oo ah ama cibaado weyn oo cibaadaadka islaamka kaba mid ah ama cibaadaadka kuwa ugu ahamsan ayaabuu kaga mid yahay bal cibaadaadka kale o dhami waa waxay u wada baahan yihiin oo dee cibaadana camal la-aan ma cilmi la-aan ma hagaagto oo sixadii marka cibaadada iyo kamaalkeedii iyo hagaageediiyo wixiiba ku wada xidhanba laakiin wax weyn iskagama baraarujinayno waxay nooguba filan de waxa weeye fadli cilmi ilahi subxaanah watacaala qowlkiisii shahid allahu anahu laa ilaaha ila huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi qayaman bilqist oo ilaahay subxaanah watacaala bal shahaadadiisii uu acdama mashhuud wax markhaati laga noqdo la qiro uu isagu qirayey waa dee isaga waxdaaniyadiisii inuu isagu yahay kii la keli noqday banaa keligii in dee cibaado keligii mutay ee wax kasta aduu la gooni noqday kelinimadiisi waxdaaniyadiisii wixii dee tawaabicdeeda ahaaba ee isagu uu qirayey malaa'igtiisu qiraysay baa wuxuu raaciyey shahaadadaas shahaadada ahlulcilmiga oo wax dee waxa weeyaan laga markhaati noqdona waa si uguba weynayd oo waa mansilada ay leeyihiin oo ilah baa subxaanah watacaala isaga shahaadadiisii tii malaa'igta wuxuu raaciyey shahaadadii ahlcilmiga o kale waa waxyaalaha fadliga cilmiga ama adiladeeda kuwa uguba mudan iyo xadiidkii saxiixaynan wada garayno man yuriid illahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin ilaahay ninkii ula doono khayr tankirta halkana siday culimmadu yidhahaan waa litacdiim maha dee ruux kastu kol hadduu ruuxu mu'min yahay oo muwaxid yahay oo rabbigii gartuu caabudaya ilaahay khayr ula doonay ee khayrku halkan maha taasi waa khayr aad iyo aad u weyn ilaahay ninkii ula doono oo khayrkaa dee mu'miniinta u wada xasilaye rabbi u wada iraadeeye aan ahayn rabbi wuxuu fahamsiiya garansiiya oo isagii waxa weeyaan waa diintii xadiidka mafhuumkiisna wuxuu noqonayaa ruuxa dee diintii aan fahminen fiqigaa loo yeerinan aqoontaa loo yeerin khayrkaa weyn mid lala doonay oo ilaahay la doonay ma aha inaanu ahayn bal xadiisi markaas adigu marka sanadkiisa dacfi uu ku suganya macnuhuna uu saxiixiyo mafhuumka manduuq ahaan ugu yimina waa jira oo ruux dee markaa bal marka horta waa cilmiga adigu fadligiisu dee aad buu badayo kaa-in badanna waa la sheegaa waanan aragnaayo waxa weeyaan isaga kuma sii joogsanayno laakiin waxyaalaha dee ugu muhiimsanaya aynu isku baraarujinayno waqti kastna ay tahy in la isku baraarujiyo waxa weeye cilmigu kol hadduu cibaado yahay cibaadana uu yahay min ahami alcibaadaat cibaadaadkii kale oo dhammina ay ku wada xidhan yihiin oo kale si arrinta ay tahay ruuxii cilmi doonaya inuu ilaaliyo si cibaadadaasi ugu hagaagto si cibaadadaa ugu intifaaco cibaadadiisaas ay nafci iyo faa'iida adduun iyo aakhiraba u yeelato waa ikhlaasu niya fii dalab alcilm inuu ruuxu dalabkan uu cilmiga dalbayo waxa weeye arrinta ay noqoto ilaah daraadii aan qaradkiisu noqon magacaad ku yeelatid qaradkiisu aanu noqon adduunyo iyo mansib ma aad ku qabatid taas qaradkiisu aanu noqon maal aad kuba heshid ha lagugu xurmeeyo ha lagugu weyneeyo qowlkaa uu ka masmuuca ha noqdo waxyaalaha caynkaas ee xuduud adduunyo laguma tiriyo taas aanu noqone ujeeddadiisa ay noqoto inuu ogaado tani inay cibaado tahay rabbigii inuu ugu dhowaanayo dee cibaadaadkana guud ahaan haddaan ikhlaas jirin haddii aanay markaa taasi jirin wax ka soo qaad ma laha bal amarkii ama camalkaas ahaa acmaal kuwa ugu mudan ee ugu ahamsan ayaa wuxuu isu rogayaaba wuxuu naar ku tago ruuxu haddii niye niyadiisa ay xumaato xadiis baa ninka dee isaga cilmiga u dalba waxa weeye markaa liyujaariya bihi lfuqahaa aw yumaariya bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuha annaasi ilayh fanaaru naaru oo macnaa ninka isagu cilmiga u baranaya si uu dadkan fuqahada ah ama dadkii dee dalabadii cilmiga dadkii aqoonta ulahaa kuwaasun ugula murmo ugula marka ama ugula tartamo weeyaan isla ad kaga horreysid kaga bunnaatid adigu taas ama dadka sufahada uguba doodo ama dadka wejiyadooda waxa weeyaan uu xaggiisa uguba soo jiido dee waa ma'alkiisu naar bay noqon oo ujeeddadu wuxuu kaba helayaa haddaanu ka toobadkeenno onu ka soo laamin naar bay noqon rasuulkuna salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiis baa muxuu ku uhi man tacallama cilman mima yubtaqa bihi wajhu llahi falaa yatacalamu ila liyusiba bihi caradan min addunya lam yajid carfa aljanna waxa weeye ninka isagu cilmi barta cilmigaasna uu yahay waxyaalihii ilaah daraaddii loo baran jiray dee ninku hadduu camal adduun cilmi ku xidhan acmaashan culumtan adduunyada ee aduu marka horeba qasadkeedu adduunye ahaa uu baranayo dee taasi waa baab kale walow taasna haddii dee ikhlaas markaa la helo iyo dadka kuba aad ku anfacda adigu niyad fiicanna la hela u isna isu rogayo cibaado iyo camal ee laakiin waa culumti ilaah daraaddii waxa weeyaan lo- adigu loogu dhowaan jiray ilaah wejigiisa laguma dalbi jiray waa culumtii sharciga ahaydba laakiin muxuu baranayaa waa carad min addunya dhab adduunyo aad ku heshid wax kaloo ma baranayo jahad ku yeelatid buu u baranaya mansid adduunyo aad ku gaashid buu ku gaadhid buu baranaya maal aad ku heshid buu u baranaya adu waa waxaan ahayn in ilaah aad ugu dhowaatid aan ahayn taas ayuu u baranayaa rasuulku wuxuu yihi carf aljanna jannada urteeda iyo raaxadeeda oo meel aada u durugsan laga helayo ruuxaa sidaadaan ilaahay u naxariisan oonu isagii kasoo baaqbalin oonu kasoo laabmin taas waxa weeyaan ma helayo kale xadiidkii saxiixa muslimna waan wada xusuusanahay saddexa nin ee kuwa ugu horeeya ama saddexa shaksi ee kuwa ugu horeeya nar la geliyo maalinta qiyaamaha ama markaa xisaab loo soo joojiyey muwaxidiinta ahaa saddexdaa waxaa ka mid ahaa ruux dee isagii ilaahay cilmi baray oo dee cilmigiisii kuma camal falina ilaah baa la hor keenayaa oo rabbi baa xusuusinaya nicamtii badnayd ee ugu nicmeeyey aad iyo aad u badnayd in la tirin karahayn oo u wada qiran baran markaa wada qirtaa rabbi ku odhan doonaa maxaad ku- nicmadaas dee muqaabilkeed iyo shukrigeed maxaad laba timiyo isagii baa wuxuu odhanaya ilaah cilmigii waxaan ayaan bartay dadkiina waan baray adiga daraadda taas buu odhanaya ama sida riwaaya qur-aankii baan aqriya adiga daraadda ilaah baa wuxuu ku odhanaya dee been baad sheegtay inuu cilmi bartay waa jirtaa inuu dadkii barayay waa jirtaa inuu qur-aankii si fiican u aqriyay way jirtaa ee laakiin ta lagu beeninaya waa fiika way adiga liajriga iyo adiga daraadda ee walaakinaka tacallamta liuqaala caalim waxaad u baranaysay taas in la yidhaha waa caalim waqatil dee intaad doonaysay waad heshay magacaasaa doonaysa magaciina adduunyo lagugu yidhi markaasaas amara bihi fasuxiba ila nnaar intaas ilaahay amraa wejiga loo jiidayaa naar oo deetaa naar laguma tuuraya waa camalkii ahaa cam- ama cibaadadii ahayd cibaado kuwa ugu sharaf badan acmaal kuwa ugu ahamsan darajaad kuwa ugu sarreeya laguma mudanaya hadday niyadaasi fiicnaataa niyadii isbedeshay uun ayaa waxay keentay inuu noqdoba wax lagu cadaabo wuxuu naar kuba galo marka waxa weeye dee kollayba tan isu dardaarmaynaa niyadeeda inaan hagaajino oo badalkeednan cilmigu waa camal weyn oo aad iyo aad u weyn oo acmaasha kuwa ugu mudan kaba mid ahe laakiin wuxuu ku hagaagayaa waa de iyadoo aan niyadooda khaalis yeelo waa acmaasha oo dhan ba wama umiruu ila liyacbud allaha mukhlisiina lahu diin faman kaana yarju liqaa rabbi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbi axada yo acmaashaasun buu laga mid yahay waa kaga duwan yahay waxuu kaga duwan yahay ma jirto ikhlaas waa haddaan la helin wax qiimaama yeelanayo haddii ikhlaas la helo socodkaadan aad u soconaysaa halkii aad cilmiga kaba dhegaysanaysay aad kaba baranaysay aad cid ku baraysay cibaaduu noqon tallaabo tirsan buu noqon dariiq shinoo lagugu dhib yareeyo ayuu noqon oo dariiqaas baad laakiin haddii aan niyadaasi jirin ikhlaaskaasi jirin waxaasi wax kasoobaad ma yeelanayo arrin kaleo iyadna meesha jirta waxa weeye cilmigu kol hadduu cibaado yahay oo waxa weeyaan dee isagana muxuu u baahan yahay in qalbigii uu gelayay loo hagaajiyo oo loo diyaariyo oo loo dahiro oo looga dahiro wixii dee cilmigan aqbalka uu aqbalaya qalbigana hor joogsanayay intifaaca lagu intifaacayana markaa isagiina manciyayay koritaanka uu cilmigani koraya uu ziyaadayana isagiina caaiq ama wax hor joogsada kuma noqonaya oo markaa waa qalbigii in laga dahiro adwaadi ama waxyaalaha dee adwaa alqalbiya ee dee xasadkii kaba mid yahay xeqdigii kaba mid yahay qishigii iyo waxyaalaha caynkaas qalbigii in laga nadiifiyo adigu waxyaalaha xunxun oo dhan ee adwaada qalbiga in qalbigii lagaba dahiro taas lagaba dahiro marka qalbigii lagaba dahiro ayaa waxa weeye cilmiga caynkaas cilmigina uu hagaag u gelaya cilmi la-aan noqon cilmi daahiro ruuxa xujo ku noqdo cilmigii xujo u noqonayay baa qalbigii sii fadhiisan wuxuu ku intifaaca ayay noqon bacd alculamaa baa sida dee ibnu jamaaca kitaabkiisa tadkirat asaamic walmutakalim oo kale ayaa wuxuu idhahaa dee qalb waa cibaadadii qalbiga cilmiga oo kale saa cibaad salaada nimaka oo kale aan dahaara la-aan loo aqbalahayn ayaa cilmigina aanu nafci iyo waxtar u yeelanahayn haddaan qalbigii la dahirin oo waxyaalaha xunxun ee adwaada qalbiga ah ee waxa weyaan aada u dhibta badan aan lagaba dahirin oo lagaba dadayfin waxa weeye marka waayo haddaan taa qalbiga lagaba dahirin oo ruuxu hagaag waayo dee macsiye qalbigiisu aanu hagaagsanayn bal wuxuu isagii ma helayo barakadii cilmiga ma helayo cilmiga qalbigii kuma degayo ma anfacayo ibnuqayim baa kitaabkiisana aljawaab alkaafi ama adaa wa dawa labada macah qowl ba isaga ale aljawaab alkaafi liman saala can dawaa shaafi ama adaa wa dawa oo kale markuu macaasida aasaarteeda iyo waxyaalaha xunxun ee kaba dhasho tirinayay ayaa wuxuu yidhaahaa waxaa kaba mid a aasaarta waa xirmaan alcilm waxaa dee macsiyo la imanaya weliba macsiyada qalbiguna kuwa ugu sii xun weeyaane laba imanaya waxyaalaha ka dhalanaya macsiyadaas ee ka ratimaya waxaa kamid a in cilmigii laga qadiyo cilmigii laga manciyo cilmigii lagaba horjoogsado dee qalbiga caynkaasa cilmigii kuma sugnaanayo mana gelayo wuxuu soo qaataa imaam shaafici oo kale isagoo yar markii uu tegay imaam malik ayaa imaam malikna u arkay buu idhaahaa ilaahay waxaan uu siiyey ee adaka alkhaariq iyo bal taas u arkay ayaa wuxuu yihi waxaan arkaa in qalbigaaga ilaahay nuur uu kuba tuuray qalbigaaga ilaahay nuur geliya falaa tudfihu bilmacsiya macnaa ha ku baktin nuurkaa rabbi ku siiyey ee qalbigaaga uu geliyey ee de waxa weeyaan waa taa macsi ha ku baktin oo dee macsiyadaasi maxay keenaysaa waxa weeye waxan oo dhan bay baabiinaysaa oo bal fahmadiisii fiicnayde meeshaa gaadhsiisay rabbi u gaadhsiy isagii u dhib yareeyey bay markaas ka baktinaysa kaga baabiinaysa kole dee labadiisii bay lee shaaficina mashhuur weyaan usoo qaata shakawtu ilaa wakiicisua xifdi ulaafi oo waxaan xifdigayga xun baan uga cawday oo aan wax qaban haddana xifdigiisu kolley waa dadkii xifdigooda uu naadirkaa khaariqa ahaa ayuu haddana lahaa waxaan uga cawday xifdigayga xun oo kiico markaasu igu hanuuniyey dee inan macaa sida kaba tago dee waxa weyna uu yihi waqaala biana alcilma nuurun ama biana wafadl llahi ama wanuur llahi laa yuhda laa yuhda laa yuhdaahu caasi bal bacd riwaayat fadliga ilahay iyo nuurkaa ilaahay ku caasiya laguma waxa weeyaan hanuuniyo oo bal marka waxa weeyaan dee camalkiina niyadiina aan khaalis yeelo lialab اlcilm aan qalbigiina ka dahirna waxyaalaha manceeya cilmiga inuu qalbigii hagaag u galo waayo cilmigu markuu qalbiga gale cabsi ilaahay baa gelaysa oo waxa weeyaan simaar buu yeelanaya oo xubnihii buu kaba muuqanaya oo cilmigaa naafice addunya aakhiraba ruuxuu kuba intifaacaya aan u noqon haddii kalena xataa hadduu wax kaba barta haddii waxyaalahani ay jiraan wuxuu noqonaya un cilmi isaga xujo kuba noqda bal dadka caynkaasana cilmigooda inkastaba haba badnaadee intifaac dabadeed oo kol haddaanu isagiiba ku intifaacin intifaac khalqi uu ku intifaaco saasa ma yeesho oo hadday taaliif tahayna taaliiftiisu nafci ma yeelato hadday tacliim tahayna tacliimtiisa hadday wacdi tahay wacdigiisu wax meel ma gaadho waxa weeye wixii cilmiguba ama cidda kalena ay ku intifaacaysay isaguna ruuxu ugu intifaacaya adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba waa markaa ay tahay de ikhlaas niyana ay jirto qalbigiina la dahiro camalfal cilmigii lagu camalfalayo macsiyadoo lagaba dheeraanayana ay jirto bal arrinta kale waxa weeyaan kolley aan iyadana raacinaya waxa weeye halkan waa istimraadu tacalum dee cilmigu kolley inkastood ku dadaashood waktigaaga siisood u faaruq noqoto haddana waxa weeyaan gaayihiisa lama gaadho oo waxa laga gaadhaa intii badnayd ma wax yar un bay noqon taasi maxay keenaysaa ruuxu inaanu wax ku qancin in cilmiga ka mid e bal uu intaa uu nool yahay uu ku dadaalo cilmigaas uu ka baran lahaa u ziyaadsan lahayo barashadiisii cilmi ay noqoto mid daa'ima ay noqoto uu had iyo goor uu ku dadaalayo inuu cilmigii barto had iyo goor uu ku dadaalayo inuu wax kororsado maalin kastaba uu ku dadaalayo inuu wax markaa ziyaadsadoonu in ka mida kuba kaaftoomin ilahi baa subxaana watacaala nebi moxamed ku yihi waqul rabbi zidnii cilma waa nebi moxamedo afdal alkhalqi ahaayo aclam alkhalqi bilaahi ahaa taas baa rabbi yidhi waxaa tidhaahaa rabbigayow ii kordhay cilmiga asal ahaana may jirin wax kaleo uu rasuulka amray inuu weydiistay inuu u ziyaadiyo tani waa fadaaisha cilmiga iyo fadliga uu leeyahay cilmigu iyo ka rabbigayo iisii siyaada cilmi oo kale dee waxaanan xusuusanay nebi muuse qisadiisii isagoo ahaa kelimkii ilaahay sifadaasna cidi aanay bal markaasi laba wadaagsan taas kalimkaa ilaahay oo kale oo markaas rasuul ahaa loo diray waxa weeyaan dee ummadan welibana waana intiida kolley fircoon iyo laqaraqay dabadeed baanay ahayd inuu markii ilaahay u sheegay ee uu ku baraarujiyey addoon inuu jiro addoomaha ilaahay ka mid oo cilmi isagu dee aan ilaahay isaga barinoonu ogeysiin yaqaana waayo muusena cilmi waa yaqaanay aan muuse agtiisa mee khadir agtiisa kuma sugnayn waxa weye dee isaguna cilmi gaara oo gooniya ayuu yaqaanay oo aan muuse laba barin oo dee cilmigaa ilaahay isaga barayba ayaa wuxuu weydiisay bal si ula kulmi lahaayo safar aad iyo aada u dheer buu u galay ilaa uu tagu ku yidhi hal astabicuka calaa an tucalimanii mima cullimta bihi rushd qatada wuxuu yidhahaa low kaana axadun yaktafi bima cindahu min alcilmi laktafaa muuse hadduu axad yahay nin ku kaaftoomayo cilmiga uu leeyahay iyo aqoonta uu leeyahay nebi muuse oo kalimkii ilaahay baa ku kaaftoomi lahay laakiin ma kaaftoomine waa kaas u tegey khadir ee ku yidhi dee ma ku raacaa si aad ii barto waxyaalahan ilaahay ku baray wax kamida adigaba bartid taas bal marka waxa weeye had iyo goor ruuxu hadduu isnaa dee meel baad gaadho waad joogsatay oo markaa imika wax damba uga baadidkaasi kale waxay tilmaamaysaa waa talashalaanaan cilmiga iyo aan u garanahayn ubay noqon e waxa weeyaan ruuxaynu bal aan had iyo goor kolba intii karaankeedna intii waqti inoo saamaxayo dee si inay duruqda lagu bartaana maaha darsila xaadira una kolley xataa mudaalacashadii cilmiguba waa waa qayb dan oo maamo muhim oo de ruux cilmigiisii ku dhisayuu kuwa kordhinaye laakiin ruuxu inuu bal daa'imo tacalumkaasoo hadalladii salafkeennii lagala soo naqliya maxay kaba mid ahaa min almahdi ila laxd macnaa waxa weeye cilmiga barashadiisu waa ruuxu marka ay aqoontiisu ama awooddiisa ay u suurto gelisay inuu cilmi fahmi karo ee waxaw mahdigu waa iska mubaalaqa una waktigaas wax wakti la baran karaya maaha ilaahu kaba dhimanayo un taas oo kale imaamkii weynaa ina mubaarak oo isagoo dee ilaahay asnaaf alkhayr uu u kulmiyey ahaayo camal kastoo wanaagsanba qayb weyn kaba qaatay oo ay yidhaahaanba dee waxa weeye ijtamacat fiihi khisaaru lkhayr khisaasha khayrkaas la kulantay ayaa dadkii haddana cilmiga laazimay bu ahaa ilaa dhowr kun oo sheekhu wax ka qoray baa la yidhi oo dee uu u tegey oo wax ka dalbi uu kaba dhegaystay waxa la yidhi ilaa goormaad cilmiga qoraysaayo kol wuxuu dhiba dee xata almamaat cibaarataasa kolle waxaabuu kuba jawaabay lacala alkalimata alatii tanfacu lii labartuba bacd waxaa laga yaabaaba intaan ku intifaacayay tii aanfacaysay tii rabbi igaga raali noqonaya tan janno kuma gelayay inaan weli qorinba oo cilmiga qaybtii anigu wixii taraysay ee aan ku intifaacay cilmigu dee waxa weeyaan inaan taa weli qorinba oo dee waa taas hadiyo goor taas bay ahayd hadalladoodina dee taasa min almahdi ila laxdi kolleyna wayba way badan tahayba oo dee ama kalaamkooda taa kuma tacalluqsano inaan la dayno aqwaal aad fara badan oo dee kutubta aadaabulcilmiya ay noo soo ururiyeen ayaa jirta ee bal horta waa istimraaru tacallum arrin kalena waxa weeya cilmigu kolley dee tacab buu leeyahay oo dalab buu leeyahay imaamkii junayd baa waxa laga soo naqliyey oo waxa weeyaan baabu kulli cilmin nafiisin jadiidin ama miftaaxu badlu lmajhuud ama waa cilmi kastoo qiimo leho fiican oo wanaagsan furidiisu waxa weeye waa badlumajhuud wey waa ruuxu maaha wax ku yimaado cilmigu dee tawaani iyo wahsi iyo raaxo iyo waxyaalo ruuxu isagoo iska raaxaysanayo iska waasanayo isla aan mudaakeradii tacabkii ulahaa iyo dalabku tacabkii ulahaa iyo muraajacadan iyo markaa taas aan kuba sabrayn inuu cilmi ugu xasilaya taas suurtagal maaha oo cilmi taa uguma xasilayo ee cilmi kastoo nafiiso oo qiimo leh xataa ka adduunyo dee waxa weeye baabkiisa waxa weeyaan ama furihiisa iyo halka ku gaaraya horta waa badlmajhuud badlmajhuudna wuxuu keenaya tacab badan baa markaa jirayo waxyaalo badan baa ka hor imanaya inuu ku sabro mataacib adalab dalabkani dhibaatada uu leeyahy u adkaysto uu kuba sabro ka tago wahsi iyo taas bal ibnu cabaas baa waxaynu garanaa mansilada uu leeyahay cilmi ahaan uu kuba leeyahay waktiga rasuulkana waa yaraayo ma weyneyn oo dee wakti dheer ma helin oo siay dadka qaarkood heleen inuu rasuulka ilaahay ag joogo oo cilmigan badan kaba naqliyo culimada qaarkood kutubulsuriya dhacda xadiisiisan kunka in badan ka badan inay yidhaahaan dhowr xadiis baa kaba maqlay afar xadiis iyo kolley dee taasi kolle ma aha laakiin haddana axaadiisa inta badan waa markii dambe rasuulka ilaahay dabadi dalabkii badnaa ee aad iyo aad markaa u dalbayo cid kastaba ka dalbaye uuna adkaysanayo tacabkii dalabkaasi lahaa wuxuu ku gaadhay weeye ee rasuulka intii uu kaba maqlay bal yaanay noqonaysa sida ghazaali iyo bacdigood looga soo noqliyo afar xadiis baabay tahay wixii uu maqlaye laakiin haddana haddii la islaa wixii samaacu cadeeye wixii kuba dhawa waxaa dhici karta in aan salaan boqol lagu dhaweyn oon la gaadhsiin taas baan marka wuxuu ibnu cabaas baa wuxuu soo naqliyay qiso musadaraga xaakim iyo kuba sugan oo sanadkeednoo saxiix yahay yaa wuxu markii rasuulku wasaaday ayaa nin ansaar ka mid ahaa ayaa waxaan ku idhi waa kanoo asxaabtii rasuulku way badan yihiin oo way joogaan maanta eh oo waa kuwan way nool yihiine inakaan cilmiga dalabnoon iyaga kaba dalabnoon ninkii baa wuxuu ugu jawaabay ya ajaba cajaban laka ya ibna cabaas inacaba waxa dee uu la yaabay oo uu qariisado ma waxaad u malayn buu ihi dadkan ay kuu baahanayaan iyadoo dadkaasi ay joogaan horagga caynkaasi ay joogaan in lagu baahanayo laakiin dee inay waktigu maanta ma aha ninkii cumruu dheeraado dadkana waabay inqiraada haddii cilmigii laga reebana hadhow isagii waa loo baahano adigu ninkii fikradii ibnu cabaas ma waxa weeyaan muu qaadan bal isaga ayuu qariibsado ibnu cabaas baa muxuu ihi tiimkumay noqon wax ka hor joogsado isaga tasbiid iyo wahsi geliye ee halkiibuu ka bilaabay dalabu cilmi marka wuxuu idhahaa ansaar baan arkay oo dadkii ugu badnaay dee iyagana u badnaa madi u badnaa ras marka dadka joogay oo kale ee cilmigii rasuulka agtiisa kuma sugnaayo markaasa wuxuu idhaha waxaan maqlayay nin ansaar oo xadiis oo agtiisa kuma suganya waan u kacay waxaan tegayay gurigiisii isagoo laydhi dee waa inta badan duhurka hortigaa bay qayluuladoodu markay dee beerahooda kala soo noqdaan ee subaxdii intay kuba kaleheen ayaa duhurka horti ay soo noqdaan bay nasashadoodaasi ay noqonayso ilaa ay salaada duhur uga soo baxayaan markaasaa laygu odhanayay de huwa qaa'il macnaa waa hadgalayo ama waaba dee waktigii markaa qayluuladii buu yar jeegsaday wuxuu ihi haddii aan doono waa ibnu cabdi rasuulilah idhaa ii toosiya ama igu yeedha markaaba ama ii kaale waa u iman lahaaye caqalkiisa hortii baan halkaa go-aygeed iska barkinaya wuri tasii calaya riixu turaab iyadoo dee xagaaba tahay dhulku kulul yahay khamsi hindhacayo ciiddu ay wejigayga saas ay markaa dabaysho ay ku saydhaysaa wejigayga ciidda marka buu soo baxayo markaasi odhanaya ya bna camr mada ma ata ma- ma ataa bika ya bna camri rasuulilah maxaa ku keenay rasuulka ilaahi in adeerkii oo wuxuu yihi de tasaasaan kugu ima xadiiskaasaan kaa doonayo tuu odhanayeen maxaad ii toosin weydo ood iigu markaas riwaayadka qaarkoodna maxaad odhan weydo adigu aad cid iigu soo diri weydo markaasuu odhanaya waxaan doonaya inaad horta bal qistigaaga raaxo qaato cilmigii ayuu dee uu ka doonayay u sheegayay muddo dabadeed baa wuxuu yihi ninkii dhali ninkii baa arkay isagoo dadkii ay ku soo urureen oo isagii wax la weydiinayo loo baahdo ninkii ansaareed baa muxuu yihi hada fataa kaana caqala mini ninkan isaga iga garasho fiicnaa de markuu taa'i lahaa waa kaa maanta loo baahdo iga garasho fiicnaa xaakim baa wuxuu musadarkiisa ku yihi hada aslun fi dalab alxadiisi ama fi dalab alcilmi wa tawqiir almuxadis wuxuu xadiisku asal u yahay ama daliil u yahay dee cilmi marka la eego cilmiga dalabkiisa iyo dee in lagu sabro tacabkii uu lahaa iyo taas iyo khaasatan ruuxan muxadiskeeda wax ka qaadayso tawqiirkiisa iyo taan kolleyna bal haddii aan tatabucno sabirkoodii halkaa ay dee culimadii iyagii kaba dambeysay iyo sabirkii ay u sabrayeen iyo intay axaadiistoodan bal dhici kartay xadiiskiyo laba masaafaad aad u dheer oo maalmo qaadanaya ay uga soconayeen barhkoodna bacd asaxaaba xadiis keliya intuu madiine kaba tegey uu shaam u tegey isagoo xadiis keliya saxaabi kaloo ka maqlay uu tihi waaba intaasuu dhinto adoon ka maqalo intuu raaxilo qaatay bil sii socday bilna haddana markii dambe soo socday saxaabi kalena uu ka tegey madiinu masar tegey isaguna xadiis saxaabi loogu sheegay kale si uu gaba maqlo iyo taasi waa arrin aad iyo aad u badan oo kolley khadiib albaqdaadina kitaab buu leeyahy baa rixla uu ku magacaabay oo akhbaar aada wada shayq oo dee kolley in badanna aan qariibsanayno laakiin wax loo qacoo jira oo kuba soo arooriyey oo kale waxaa saxiixaynba kuba sugan shacbi oo kale xadiis uu warinayo oo ah ku tacalluqsado saddexan ajrigooda laba goor la siinayo laba goor ay laba siinayo taas ayaa markii uu xadiiskaa ninkii uu ka warinayey u sheegay ayuu yihi khudhu bikayri shayaba qaado xadiiskan wax la-aan muqaabil la-aan wax la-aan iyadoon tacab kaa gaadhin iyadoon ugu safrin iyadoon meesha aanad ugaba iman iska qaada buu leeyahay waa almajaan oo kale walaqad kaana yuraxalu fihi ma duunahu ila almadiina xadiiskan in ka yar waa wax- xadiiskaasi waa xadiis keliya ahaa saxeeb buu ku sugan yahay waa saddex qoomoo dee la siinayo ajrigooda laba gooro mu'minkii ahlu kitaabka ee kitaabkiisii rumeeyey diinteedina rumeeyey kaga mid yahay in adoon lahaayo adoontiisii intuu waxbaray edbiyey baray oo haddana markii intuu xoreeyey dib u guursaday adugu bal markaasuu lahaa intan in ka yar ayaa waa ciraaq buu jooga ayaa ilaa madiina dadku ay u kacayeen ay u safrayeen ay u soconayeen ay dhibka u adkeysanayeen ay u- markaa waa si ay kaa uga dalbaan oo kale bal haddaba waxa weeyaan kolley cilmigu marka la eego dee waktigoodii bay taas ahayd oo inagu waxay u adkaysteen iyo wax ku dhowtoona asal ahaan uma adkaysan karno lamana iman karno ruuxii kalahada uu kalahaya iyo muraajacada dambe iyo mudaakarada iyo waxyaalaha u adkaystay dee kale waktigeenan fi xasba zamanna waa ruux adkaystay kolleyba dalabkan tacab buu leeyahay in bal in cilmiga istimraariyadiisii iyaduna tacab iyo juhdi bay uga baahan tahay xifdigiisii iyo muraajacadiisan iyo mudaakaradiisii kolley juhdi bay uga baahan tahay waxoo dhamiba tacabkeed iyo dalabkeed ama tacabiyay leeyihiin dalabkaasi ruuxu inuu u sabro sabirkaas buu ku gaadhayaa dee wixii uu doonayey iyo manziladii uu doonayey laakiin haddaan sabirkaa la iman uu sabir waayo dee wax kastaba haddaan loo sabrin oo loo dadaalin oo dhibta ka hor imanaysan ruux aan u adkaysan iyada waxa weeye ma gaadhayo ee bal marka waxa weeye kolley taasi walaa kalaam kale yeelan lahayd oo dee ka hadalka umuurahan iyo laakiin waa baraarujinaya bal ruuxu inuu bal mataaciba dalab uu ku sabro uu adkaysto ogaadana kolley raaxo wax lagu gaadhaya inaanay jirin haddaan waxa weeyaan la dadaalin oon lagu dhibtoon oon lagu rafaadin oo umuura taasi inaanu wixii cilmigii aan u sugnaanayn una xasilahayn gaadhahayn ee kolley waa dariiqii uu kuba mari lahaa taasi oo kale haddii aanu dariiqaa marina cilmigii uma xasilayo oo laga yaaba waxyaala inay dee uu ka maqmaqlo ee laakiin cilmi dhabaada ugu sugnaada uma xasilayo ee bal taasna in laga tago wahsiga iyo tabaaniga oo taas arrin kalena way jirtaa oo dadka bedelkeenu mashquul baaban nahay oo dee hawlo ad- aan lagaba maarmahayn oo ma jirto sidii barya qaarkood qarniga faraniya intii kaba dambeysay ama la helayay ee ruuxu isagoo meel cilmigii laguma baranayo jiifkiisiina ku haystay cuntadiisii ku haystay bal haddii la doono wax kale looguma darayey shaqeedna ay mutafariquun u ahaayeen oo kale taasi iyada oo wixii taa lagu kaalmeynaya ruuxii waxa durugtii baan in badan uga saamaxayn laakiin haddana dee waktiga ayaa inuu waktigiisa ruuxu habaysto oo uu nidaamsado oo macnaa madaaribtii uu isagu guud ahaan lahaa tacliim kaloo nidaamiyo ku jirta ha noqoto shaqo adduunye oo wada haba noqoto wixii dee jasadkiisa uga baahnaaye raaxada haba noqoto haddii uu dee waktigiisa habaysto uu nidaamsado kolley wakti waa helaya hadday noqoto muraajaco iyo raacasho hadday tahay bal waktiyadii uu samaxay waktiyo uu khaas yeelo dee markaa in- ta- darsiga iyo tacalumka iyo waxyaalahaasoo taasna waxay keenaysaa inuu waktigiisa habaysto nidaamsado oo saxaabadii rasuulkaba ridwaan ullahi tacaala canhi can- may ahayn un dad dee mutafariqiin oo rasuulka had iyo goor ag jooga beerahoodii bay ku mashquulsanaayeen tijaaradoodii kuma jireen acmaal kale oo khayra jihaad iyo waxyaalay uga baxayeen had iyo goor rasuulka may ag joogin laakiin haddana waxay kuba dadaalayeen inaan cilmi dhaafino cumar ibn khadaab baa saxiixa bukhaari waxa kuba sugan inuu yidhi waxaan deganaaba adigu cawaalida madiina waa madiina dhinacyadeeda bari qaryooyin kuba yaalay oo cawaalida laguma adigu way kala dhadhawaayeen adigu halkaasaa deganaa reer ansaareed oo umayat ibnu zayd la odhanayay dhexdood in ansaara mujaar ahayn buu yidhi oo kuna natanaawub marka dee markay hawshii ah, gurigii baa sugayso hawshii beerahoodii iyo wixii ay lahaayeen ee inay dad bay mas-uul kaba yihin oo acmaal bay leeyihin tii baa sugayso ninkii baa wuxuu yihi waanu kaayaysanaynay yanzilu yowman wa anzilu yowman isagu maalin buu rasuulka u tegayey oo uu u dhaadhacayay xaggiisii uu la soo joogayey aniguna maalin marka isagu maalintiisa wixii yimi guud ahaan hadday tahay dee khabar kaleba iyo hadday tahay cilmigii soo kordhayba isaga u keenayo markuu habeenkii soo noqday isula yimaadaan ayuu wixii u sheegayey cumarna saasuu yeelayay oo marka uu tago ayuu wixii uu soo maqlay ayuu u keenayey maana tanaawubkaas eeg waa hawshoodii kale adduunyo ee ay u baahnaayeen iyo tii ayay iswaafajinayeen oo macnaa tan oo kale uun mayde ihtimaamkooda way maysiinayne wakti bay yeelayeen haddana bal ama isdiraak ay ku la iman karaan bal wixii dhaafay ay ku soo haleeshiisan karaan ama ay wax ku koransan karaan oo ruuxna hadduu waktigiisa nidaamsado kolley waaba helaya kolley saxiixba waxa kuma sugnayd xataa dumarku inay u yimaadaan rasuulka oo yidhahna qalabanaa calayka arijaal fajcal lanaa yowman macnaa raggii baa nooga kala qaalib noqdeen maalin oo yeelu rasuulku maalin u magacaabay ay laba kulmaan oo uu cilmi u sheegu gaadhsiiyo bal haddaba marka waxa weeye ruuxu waa waktigiisuu nidaamsado habaysto tandiibsado ayunbuu kolley kan kuga gaadhayaa wakti unbuu heli ee macnuu maaha maanta wax mutafariqi waa adag yahay cidna mutafariq maaha ma ku wax dhigayo ha noqoto ama mid kale duruuftii baan u jeenahayn ruuxu isla tan u tafaruqna waxa dhici karta inaanay duruuftii uga saamixin oo dhow faraa kaba qaado bal marka waxa weeye inuu waktigiisii habaysto oo isagoo hawlihiisii kalena qabsanaya tacliimtiisii kale ku jira shaqadiisii kale adduunye kuma jira in wakti uu siiyo uun bal markaas ama hadday noqoto muraajaco hadday tahay mudaalacada dee daatiya hadday tahay hadday tahay darsi ee dhegaysigii hadday tahay mid uu aqriyayo isagu uu aqriyayo oo taas waxa weeyaan waktiga haddii la habeeyo la hagaajiyo kolley wakti un baa laba heli taas waxyaala kale waktigaasoo keliya haddii loo khaas yeelo oo bal intii tae kale camalkii kale rasmigeed haysay ka baxsan waktigaa keliya uu ku filaanaya cilmi raacashadii iyo cilmi mudaalacadii iyo cilmi dhegaysigii intaba haddii dee la helo oo dee aad waktigaa helayso haddii kalena dee tasdiifdaati kule ruuxa waa uga suurtogelayaan balkaasna waxa weeyaan waa iga tambiihun waxaana jirta markii ugu horreysay kitaabkii hore aan yar bilaabeynay suura guud ahaaneed baan ka yar warramay kutub axaadiis alaxkaam oo kitaabkaasnana bilownano dee isaguna qaydihiisa yahay kolley noo qad weyn oo si aan kuba noqdaa ma jirto kutub axaadiis axkaam horta waa kutubtan axaadiistan dee masaa-ishan ama adilada axkaamta gaar ahaan loogu cinaayoodee laguma ururiyey tartiibtooda kol kale way kala duwantahay barkoodna in madhabihii macruufka ahaa kutubta kutu tartiibtii abwaabta fiqiga ay lahayd bay ku kala tartiibsan yihin laakiin guud ahaanba waxa weeyaan waa kutubdii axaadiista oo axaadiistii rasuulka ka mid oo adiladii axkaamta tartiibtu waa shay faniya un sida loo kala horreysinaya abwaabta kolleyna biicaadka kala duwan ee la kala joogay baa si ay iyagu kuwa dhaqmayeen ba iskaba waafaqsanaane iyadoo habkii kutubtii fiqigayd ama abwaabtii fiqigayd loo yeelayo laguma ururiyo taas bay tahay waana kuwa hore iyo kuwa dambaba kuwa waaweyn iyo kuwo kaleba way jiraan majmuuco fiicanna waabay dee aimadu ugaba cinaayoodeen marka wax lahayo waxaan lahayn waxaa lahayo barhkood maqduuda iyo kuwa madbuucaba kuwa xataa madbuuca kuwa aan dee aada u mashhuur oo aan shuhuroobin oo dadka dhexdooda dadka ahlu cilmiga mooye dad kale dhexdooda khaasatan tadriis ahaan iyo tacliim ahaan aan aada ugu shuhuroobin way jiraan oo dee ibn cabd cizudiin ibn cabdisalaam kitaab alimaam la yidhahdo madbuuca waa leeyahay oo ibn cabdilhadi ibn almuxarar la yidhahdo dhawaa isna madbuuca waa leeyo waxweyn ibnu daqiiq alcid kitaabkiisii walow markaas isagana la madbaceeyo bal wixii ciraaqi oo kale isna darxu tasriibkiisa ama iyo kuwaas la madbace laakiin tacliim ahaan saddex kitaab baa aada ugu shuhuroobay oo saddexaa kitaabna kalley waa saddex kitaaboo kale waaweyn mid waa kitaabka muntaqa akhbaar la yidhahdo ee cabdisalaam ibnu taymiya ama uu leeyahay imaamkaas waana imaamkan shaykhulislaam ibnu taymiya awowgii weeye waana kitaabkan uu sharxay shawkani uu sharxay waa kitaabka ugu roon halkan axaadiistusna dhowr kun way gaadhsanta ama shan kun waabay gaadhaa kolleyna dee intay culimadii hore ay lahaayeen way ka dhiman tahay waxay dee axaadiistan darajadeeda la sheegin ciddii warise waa sheegayaa laakiin rutbadeeda inay kutubtii saxiix iyo xasan iyo daciifka way yeelanaysaa ama xadiiskaa maqbuulka iyo kaan maqbuulkaaba way yeelanaysaa iyo aan la sheegin maraatibteediyadii oo taasna kolley waa intay dee aimadu sheegeen inay kitaabka kaba dhimantay u baahnaa in loo dhameeyo malaha kolley si dhanna waxa u kafaalo qaatay taas shawkani kitaabkiisan uu kuba sharxay kitaabka ee meel waa udar laydhaayo waa janib adigu uu oofiyey ama uu buuxiyey nafsi kaasoo kala jiray kitaabka labaadna waa kan imika aan hayno oo dee buluqlmarama waa kitaab isagii dee mutawasit alxajm marka la eego walow faa'iidadiisa iyo waxan uu kulansaday xajmigiisa ay ka ballaaran tahay kaba waasacsan tahay laakin waa taas kitaabka saddexaadna waa cumdat axkaam oo horaan ugaba sala saddexan kitaab baa dee tacliim ahaan iyo tadriisaan ama marka la eego xataa yani tadriisaan dee dadku dee say gacmahooda uga sugan yihiin loo maqle loo hayste oo aad iyo aad ufaatay had iyo goor loo madbaceeyo dadka badankoodna uu markaa wada gaadho wixii cilaa cilmi ciyaao- cinaayo u leh waa saddexdan kitaab oo kale kale kitaabkeenana misaadka uu leeyahay oo kale naqsigaa kitaabkaa hore jiray ee ahaa inaan derajada xadiiska la caddayn horta waa kuba caddeeyey oo isagu sheekhu taa aad buu ugu cinaayooday xadiiska derajadiisiina waa caddeeya kole darajadiisi de wixii isagu marka taa way caddaynayaan arrin kaleu leeyahay xadiisku hadduu xataa dheeraa intii shaahidka ahaydee uu loo baahnaa iyadoo hadda aan xadiiskii kalena irtibaad marka wax dee irtibaad la lahaayo uu ka gooye aan ahayn ayuu kuba soo arooriyaayo kolbay taasi waa xajmiga kitaabkay dee yaraysayba oo ay koobtay oo kale xadiiska hadduu riwaayaad intan uu dhigtay riwaayaad kale leeyahayna de cibaaro aada u fudud buu riwaayaadkii kale iyadoon xajmigii kitaabka waxweyn aanay kuba ziyaadin ama aanay ziyaadin ayuu riwaayaadkii kale ee xadiisku lahaana uu ishaarayaa cibaaraad aada u sahlan oo aada u dabacsan haddii xadiiska xataa mutaabacaad iyo shawaahid leeyahayna iyada naftooda waa ishaarayaan wixii cille ee xadiiskii kuba sugan iyo bal- baab tacliilna waa u cinaayooda waa umuuro dee waxa weeyaan kolley aan marka la eego waxan uu kulanstay fawaaidahana xajmigiisa ay kaba wen yihiin waana cibaaro waa umuuro aad iyo aada u muhiim o miisaadka kitaabka kolleyna waa raaciyaa dee kitaab dhan oo kitaab jaamic uu kaba magacaaba xadiistiisa boqol ay waxoogaa ama ay kala ziyaadsan tahay oo umuri akhlaaqda kuwa tacaluqsanaa sulugay markaa taabanayey waxa weeyaan uu kuba arooriyey oo de kolley bacd alculamaa ka yar horreeyo halkaa sameeyena way jireen le bal taasoo kolley waa miisaadka kitaabka uu leeyahay oo dee aan arki doono sheekuna uu kaba warrami doono in yar kitaabkiisa waxyaalihii u alifay iyo taas oo kale bal kaasna waa xagga kitaabka waa kitaab markaa faafay aad iyo aadna u shuhuroobay dadkii ahlucilmigahana in badan oo kamida ay xifsiyayeen oo xifdigiisa laguma dadaali jiray dad badanna qiimaha uu leeyahy daraaddeed de waxa weeyaan dabacaadkiisna ay aada u kala duwan yihiin aadna loola sharxay dee walow sharaxyadiisa in badan oo kamida malaha ay makhduud ba yihiin ama aanay shuhuroobin dee kuwa ka aada u shuhuroobina waa kitaabkan sublusalaam oo kale oo aada u mashhuura iyo kitaabkan dambe ee adigu cabdalla basaam raximahullah u dhintay iminkaas aduu malaha laba sanood ba waa moosan yahay oo kuba sharxay kitaabkee tawdix laxkaam la yidhaha bal waxyaalo kalena way jiraane laakiin waa kuwa uga shurows badan kolle cinaayada aimada ay u cinaayoodeen waa ahamiyada iyo qiimaha kitaabku leeyahay in badanna de xifsigiisa laguma dadaali jiray korka lagaba qabto bal taasi kale sheekha kitaabka lana way haboon tahay dee culimada in la ogaado taraajimtooda imaam nawowi baa kitaabkiisa taadiib alasma luqaat dilawadiisa oo kitaabkuna laba qaybood buu ka kooban yahay qayb luqa ah iyo qayb taraajim ah mana aha dee kitaab uu guud ahaan sidiisa u dejiyey waa kutub gaara oo fiqi ahayd ayaa wixii magacyo kusoo aroorina waa tarjameeya wixii luqa kusoo aroorina uu kuba sharxayo maaha kitaab dee luqa oo iska mustaqil ah ee kutub gaara wixii lugaadkeed weeye kutub gaarana raggeedii kuba soo aroori weeye ayaa markuu tan kaba hadlayo imaka tan faa'iidada ay leedahay dee taraajimta culimada in laiskuba taago in la ogaado oo kale ayaa wuxuu yidhaha horta mid dee waxa weeyaan tarjamadii waxay kulansanaysaa maaha hebel magaciisii iyo waktigaas uu dhashaye inta badan maxaasintii ay lahaayeen manaaqibtii ay lahaayeen oo qayb dhani ay ka mid tahay tadbiiqii ay cilmiga tadbiiqinayeen ee camal ahaan ufulin u fulinayeen camalgood ayaa kuba sugan oo taasna maxay keenaysaa waa dayashadii iyaga wanaaggaa lagaga dayanayey cilmiga kayfiyaday u tadbiiqinayaan lagagaba dayanayo nafsigaasi waa ku sugan yahay xaggaas oo had iyo goor dee kutubu taraajim waa waxyaalahay kulansato ama waa jaanibka aad iyo aad u muhimka ee qudwada keena waxaa ruuxu markuu dhashay iyo markuu dhintay iyo magaciisii iyo reerku ahay waxyaalahaas dee qudwo ma keenayaan waa wanaagan iyo maxaasintan manaaqibtan ay lahaayeen iyo acmaashoodii fiicnayd iyo ijtihaadkoodii ay khayr iyo wanaag kuba dadaalayeen iyo cilmi darabkii iyo taqwada ilaah iyo waxyaalahan jaanibka dee iqtidaa keenaysa uswada ay kaba yihiinoo taasi waa kuba sugan tahay oo kale waa jaanib aada u muhima arrin kalena uu sheegayo dadkani de waa aslaafteeni iyada khayrkan aynu dee waxaan aynu cilmigaba aynu kaba baraynay inoo soo gudbiyey hadday tahay werin ay wariyeenoo midba mid usoo dhiibay iyo hadday ururin aynoo ururiyeen ay tahay oo dee cilmigu keefiyada inagu soo gaadhay oo kutubtaasi riwaaya inaguma soo gaadhin oo kale marka waalid oo kale ayay noo yihin bal jawaanibta qaarkood bay yidhaahaan dee waabay waalidkii kale way nooga naseexo badan yihin oo wixii dee inaga aakhiri aynu kuga badbaadaynay ilahay inoo dhaweynaya inoo sheegayaana inagu aynu kuwa intifaacayna aasaartoodii taas ahayo dee markaa ma habboona ruuxi dadka caynkaase aslaafteenii ah ruuxi inuu ka jaahil noqdo onu garan oo kale taasi waa waana dee kale jaanib inaga inaga maqan xagga cinaayadeeda iyo taraajimta oo kale iyo bal umuuro kalena way sheegaan oo markaa laakiin xaafid maxasir waxay ila tahay inaanu u baahnayn tacriif inaanu u baahnayn waxa weeye inaanu uga baahnayn laakiin waayo waktigaa si laga bilaabayo ilaa maanta kutub ay u gaar yeeleen tarjamadiisoo laga hadlaa jirto kutubtaa kuwa ugu waaweyn bal waktigaa hore da waxaa kamid ah tilmidkiisii ugoonida ahaa sakhawi kitaabkiisa aljawaahir wadurar la yidhaha maantana saddex mujalad ayuu kuwa madbacsan iyadoo la dabdiyay oo la taxqiijiyo kun safxayn kaba badan mana ahun dee magaciisi iyo waxyaalahaas wada jawaanib badan oo dee isaga jawaanib badan oo kuwa tacalluqsan buu ka hadlay dee kutubtiisan la madbacaynayo ama rasaa'il laguba qaadanayo shahaadaad laguba qaadanayo muqadimaadkooda kolley tarjamadiisa waa la rag kale oo ama dee xaafid maxjar dee waxayan kuba qaatay risaalata doctoraha tarjamadiisuna way jiraan barkood waliba jawaani qaadeen jaanibkii fiqigiisii matalan arka fatxulbaari oo kale jaanibkiisii naxwo ahaan oo kale kawnahu muxadisan umuuro taasoo iyagna dee barkood ay daraasaad gaara kuba khaas yeelan waa jiraaye bal marka waxa weeye waa kolley waa dee kanaarin calaa calam oo kale oo aan tacriif sidaasa uga baahnayn marka la eego xafid addunya fi wakti waa ahaa mafkaratan min mafaakir islaamna waa ahaa dee calam aclaamtii islaamka kaba mid iyo ama marka iyo aimadii na kamid weeye waxaana jirta un dee waktigii u dhashay kolley toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii jirada ay ahayd magaciisuna dee kitaabkan aan horna inoo ina horteena yaalaba waaba kuba qoran yahay oo kale in wuxuu dhintay sideed boqol iyo labaiyo kontonkii jirada kolley halku ku dhintay markii horena kuba dhashay masar bay ahayde laakiin nafsigan cafqalaan labada tiriya oo magaalo ima kaba jirto wadankii dee falastiin markii hore kuba tarima kaba dhulka dee israa'iil haysatay weliba qaybta maha ay falastiin tahay u ogoshay waa israa'iilta caadiga ah ayay kuba taallaa cafqalaan kuba taallaa waana halkii malaadi asalkooda ahaa isaga kumuu dhalan laakiin asalkooda ahaa kinaanina waa reer ahaan oo kinaana waa nisbe loo nisbeeyo waa reerka ah laakiin masar ayuu ku dhashay kuna koray e wuxuu uga tegaana cilmi dalabkii iyo rixlooyinkii badnaa ee uga baxay un mooye laakiin halkaasna sideed boqol iyo labayo kontonkii hijrada ayuu kuba dhintay kolley markii ugu horreysay shicri waxyaalahaasu ama adabku u cinaayo aduu heer ka gaadhay aad iyo aad u sarreysa oo dee noqday waktigaa dadkii ulamada ahaa masaaftoodii heerkoodii ugu sarreeyey uu kaba gaadhay markii dambena ilaahay wuxuu jeclaysiiyaa cilmigan xadiiso bikulliyatiibu u jeestay xadiiska ilaa uu ku noqday dee waxa weyaan xaafid addunya cala aliطlaaq fi wakti uu noqday uu noqdayna ilaa maanta waktigiisii ilaa maanta oo kale kutubtiisa marka la egiyo aataartii uu kaba tegay taa kuba tacaluqsanayd ama ruuxu baaxis ha noqdo caalim haba noqdee inay cumdo noqdaan iyo wax la ictimaadsado asal ahaan ruux dee taa ka maarmaya aanu jirin be cid kasta way u baahantay suyuudi baa wuxuu yidhaha tarjamadiisa kitaabkiisa dabaqaat ulxufaadna isagaa uguba dambeeyaan walahu min atacaaliiqi watakhariiji ma yuxadisuuna ilayha ilaa maxaawiiju macnaa wuxuu leeyahay tacaaliiqda uu leeyahy takhaarijta uu leeyahay maha iska daya xufaaddu kaba cabare raggii xufaadda iyo muxadisiinta way u baahan yihin waa wax loo baahan yaho lagama maarmahayno de kutubtiisna aad iyo aad bay u badan tahay ee imakana majmuuco fiican oo kamida waa lahayaa lana madbaceeyey kolley labada miisa kutubtiisa ay kulansatayna waa kutubta dee waxyaalaha yarimaya kuwiisa waaweyn iyadoo ay saca ay deeyahaan kutub wada shaamilo shumuulile ay yihiin ayaa haddana maxay kulansadeen taxqiiq oo ayo kitaabku dee isagoo ballaaran baa kolkol dee ninkiisu uu yahay uun nin jaamica wax urinayo naaqid ahayn oo markaa aan taxqiiq badan aanu lahayne labada arrimood ay kulansatay waa saca kutubti waa sacnimo ay ballaaran tahay kutub badan tahay waaweyn tahayna haddana ay tahay kutub la dabdiyey oo la taxqiijiyey oo adigu naaqida muxaqiqdhaba mudaqiqdhabi uu dejiyo labada arrimood ay kulansatay ayaa kutubtiisa ay jirtaa oo kale waana taas maanta aan lakuba intifaacina isagoo boqolaal sanadood mootan ajrigiisna uu socdo hotaasoo waxa weya dee nafcigaas iyo waxtarkaa weyn uu noogaba tegay bal kolley markaa tarjamadiisu ee waa xataa kutubta buluuga dabcaadkeedna bilowgiisa way kuba sugan yihiin waxaweeye waxba uma cinaayane laakiin mansiladan weyne ilaahay gaadhsiiyey ee uu gaadhay waa kolley umuuro dhowra ayay kuba timi ama asbaabo dee ilaahba u diyaariyo wala ilahay wuxuu iraadeeye weye uu diyaariyo dariiqeedii uu mariyey asaabo isagoo aabihii hooyadiiba yare ay kagaba dhinteen oo aabba soo koriyey aanu jirin hooye iyadna dee hagaag u gacan qabatay aanu jirin waayo horay u dhinteen isagoo yaray hooyadii baa dhibatay hadda aabihiin waa dhintay waa dhowr jirkiisiiba in waxa weya walow dee dad cilmi ay ahaayeen oo aabihina nin caalimo ayuu ahaa dad fiic fiicanna uu kulaba dardaarmo oo gacantay ugu hayeen maal fiicanna way kala tegeen oo intii dalabkiisi ahayd oo dhan aanu u baahan wax kala ja markan dambe isagu munaasibtii waaweyney tawaliyey kutubtiisna ay noqotay kutub aad u mashhuura iyagii uu kuba intifaacayo wixii kaba soo baxay taa horteedna wixii ay kala tegeen labada dhinacba waa looga tegay xoolo fiicane ayaa kuba filaayona u baahno xataa madaaristii lahayd macluumka waxaan idhahna ma raatin wax laga qaadan jiray dadkan dee had iyo goor madrasada jooga wax kala baranaya ayaa waxaa dhici karta d isagoo darsigii xaadariya jooga ayaanuba bahnayn aanu kana qaadan jirin waayo kifaayo kale iskala haystay waktiyada dambe xataa dee uu noqday manaasibta waaweyn oo tawaliye qaabilinimada iyo ifta iyo khadaabada iyo kolkol salaadiintii masar uu raacayo socdaaladoodii uu raacayo shaamiya ay kuma tegayeen ayaa wixii loo keenaye waa waraciisii taasne ayuu intuu iska daayo isaga wixiisii gaarka ahaa ee isagu lahaa ayuu waxsiisan jiray cuntadiisa oo mitoodaas qaadan jirin say dee socodkiisii uu markaas uu daanta raacay markay xalab iyo tageen iyo markay dimasha tageen laba goor oo kale iyo dee lasoo naqliyo o kale kolley cibaado fiicnaan dadkii cibaadada badnaana waa hayo qiyaamu leylna ma dhaafin baa la yidhi bal beryihii dambe akhira cumrigiisa isagoo marka hore soomka aad u badsan jiray sanadna waa so- me- maalinna waa soomi jiray maalinna waa furi jiray isagoo haddana dee gees qaadi kaba ah gees mufti kaba ah khadiib ah cilmi alifaya nashrinayo haddana majaalis alimlaayo de waxa weeyaan sheekhiisa uu bilaabay intay muddo dheer inqiraaday bacda ibnu salax inta inqiraaday uu isagu kun majlisin ka badan korkiisa kaba yeedhiyo kutub mashhuurana uu ku takhriijiyey majaalista uu yeedhinayo oo kale bal markaa in kolley taasi qayb bay kaba ahayd nagu ogeysi qayb kalena waxay kaba ahayd xifdi naadir oo ilaahay siiyeyo aanu uguma baahnayn inuu wixii aada ugu celceliyo laakiin uu ku xafidi jiray tirsi wixii uga fiirsado ta'amulun si isaga lagaba soo naqliye asxaabtiisa ay sooga naqliyeen oo taas ta'amulkaas kaladu cinaayadiisa siiyo uga fiirsado marka dambena uu kolka kala aqriyayay oo ee suuratu maryam marka uu qur-aanka xafidaya la yidhaha maalin keliya buu xafiday maalintii rubxintigu adaab u suurtagelaysa maya nis xis inuu xafidaba kutubta kalena saasuu kuba ahaayo tan buu kuba xafidayay oo waa daka ilaahay siiyey oo kale arrin kalaa jirto oo aad iyo aad u muhim ahayd oo waa surcat lqira'a qiraa'adiisa oo deg deg ahayd aad iyo aad lakin waa haddee qiraa'o aan faham la socon isticaab la socona waa qiraa'adii oo isticaabki la socdo faham la socdo ayaa rabbi haddana u dhib yareeyeyo de waxaa lasoo naqliyaa saxiixa muslim oo kale shan majlis oo weliba afar majlis un bay ahayd iyo majliskii khatmiga isagoo sheekhu ku dul aqriyaye riwaaya ahaan buu aqriyaye inuu kuba dhameeyo o kale ibnimaaja sunan ibnimaja iyadna dhowr majlis oo kale saxiixa bukhaari ayo toban majlis oo duhur iyo casr inta udhaxaysa ayuu kuba aqriya oo kale bal socod uu kuba tegey sideetan cisho qaatay oo uu la socday maala sudaanka oo uu shaam kuba tegey ama shaam waktigaa uu tegey saddex boqol iyo labadii taqriban meelahaas ayaa waxa la yidhaha ilaa boqol mujalad ayuu waktigaas oo barhkooda weliba xataa taariifna waa waday adraf marka almukhtaarana markaa waa waday kitaabkaa lama helin oo ilaa dhowr mujalad uu gaarsiiyey aka socodkiisa inuu kuba dhameeyey iyo taas buu ku aqriyey waa kutubtii mucjamu dabaraat saqir buu jalse keliya kuba aqriyey isagoo hadda culimadii uu la kulmayey iyo kuwii u tegayey wax ka qaadanayo kuwii isaga wax ka qaadanay way markaa nin caalimaadu ah iyo umuurahaasi ay jiraan socodna laguma jiro surcat alqiraad waxaa kaloo lamid ahayd kitaabadiisa oo la yidhaha khadkiisu radi buu ahaa had iyo goorna dee dadkan mutamarisiinta ku amooyey make mooye wax la arkaa inaan hore loo aqriyaba karin kitaabadiisna taas sariic bay ahayd oo dee kutubta qaarkood bay sheegayeen isaga ay kuma qoran tahay dee si uu qoray oo isagoo weliba socoto ahaayo xalab joogo laba cisho ku qoray kitaa dee mujalad marka noqonayay dadkii kale khadkoodii oo sirco kitaabo iyo sirco qiraa'o iyo sirco fahmi oo laba siiyey iyo dee kifaayadan kale uu haystay be taas cibaadadan rabbi subxaana watacala uga dhib yareeyo no nafcigeeda le waxtarkeeda leo dee taas jaanibkaas oo kale iyo arrin kale ahamsanoo dadkan uu laba kulmay ee isaga waxa uu la kulmay rag mid kastaaba fadnigiisii imaam intuu kuba yahay la arko dad intaa leeg oo wada a'imadaasa mid kastaaba qaayo ka gaadhay fadnigiisa aan dee waxa weeyaan fahmin keliya uu ruriba ay naadir noqoto oo siraaj albulqinma iyas laga eego xagga fiqi oo kale ibnu mulaqin kasrata tasniif xaafid ciraaqa markay markay noqoto cilmiga xadiiska oo kale farisabaadi cilmiga lugada oo kale oo isagana uu laba kulmo zarid iyo buu kala kulmay meelo kale oo markaa kitaabkiisana uu kala naqliyey iyo rag kale oo dee qira'aadka iyo waxyaalaha kaba qaatay culumta naxwada isagu muxabidiin ibnu hishaam layidha mana aha ibnu hishaamka macrufka kaamuu soo gaabina waxa weeyaan walow dee waxoogaa yar uu kaba horeeye waa nin kale laakiin magaciisa loo isaleeya masala xagga naxwadana aada ugu sarreeyey cizudiin ibnu jamaaco nin aada mutafanin ahaa sunado aad u badanna uu laazimay fi kuli lfununi lati kana yudarisa aduu rag wada aimo ah taasna way ahayd oo waa la kumay badee shaqadiisii dumar baa kaga mida barkood ajsa aad iyo aad u badan uu kala aqriyey laba kitaabna waa leeyo almucjam almufahras kaas iyo almajmac almuasasa midna kutubtii uu riwaayo u lahaa buu ku ururiya midna sheekhyadii uu la kulmay oo dhan iyo mid kasta wuxuu kaba wariyo dumar waxoogayna waa jireen bo weliba barkood kutubo aad u waaweyn oo aad u muhima saaxuuni faatima almaqdisiya la yidhaha oo kale oo kaba cabiro kaa nicmatu sheekh nicmatu sheekha nicmatu sheekha bal waxa weeye ayuu lahaa bal adigu umuurahaasna kolley nagu ogeysa way keeneen oo markaa xag qarin umuurahaasi bal waxa weya raximah llahu tacaala waradia allahu canhu kitaabkana intan yara muqadimada ayuu maanraacin kale waqtiga baraarujin ba iga ahay taasi bismi illahi الرحmn الرaحيم alxamdu lilahi calى nicamihi الظaahiraةi wاlbaadinaةi qadiima waxadiisan alxamdu xamdu lilah ilah buu usugnaaday calى nicamihi nicmooyinkiisii الظaahiraةi daahirka ahayd tii daahirkayd iyo albaadina waa nicmadii daahirka ahayd iyo nicmadii baatinka ahaydba kolley ibnu cabaas baa mawquuf iyo marfuuc ahaanba wax lagaba wariyey nicmada daahirkiina ilaahay subxaana watacaala abuurkeednan uu hagaajiyey maa sawa min khalqina ayaaba nicmadii daahirkahayd adigu waa qeyb kaba mida riwaayadka qaarkoodna islaamnimodkii iyo taas oo kale nicmadii baatinka ahaydna maa satara min alcuyuub albaatin oo dee waa cuyub kalley aan ceeb lahayn ma jirto way badan tahay rabbi waa inoo qariyey waa inoo asturay waxyaalo badan baa ruux kastaba ku sugan haddii dadka kale ay ka og yihiin ba lagaga carari lahaa rabbi baa asturay rabbi baa dhaafay rabbi baa qariyayo cuyubtaa baatinada ah ee asturay waa adigu bal marka laga ibnu cabaas mawquuf iyo marfuuc ahaanba lagaba wariyay dee kalley kutubu tafsiirna waxa weeyaan asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wabaatina aqaalo badan baa ku arki kartaan haddaba ncamtiisa mid daahir iyo mid baatina qadiima waa fi zaman اqadiim iyo xadiiثa fi zaman xadiiث ba waa mid hore iyo mid dambaba ama waqtiga hore waqtigii dambaba nicmooyinkii badnaayen la koobi karahay wain tacudu nicmat اllah laa taxsuha ee inoogu nicmeeye baa ilah xamdi kuma leeyahay wsalaatu salaad ama naxariisiyo wasalaam nabadgelyana calى nabiyihi nebigiisii korkii ha ahaatay iyo warasuulih mxamedin iyo waaalihi waصaxbihi aladiina asxaabtaas oo saaruu socday fii nusrati diini diintiisa nusradeed socodka halkana waa xaggii ijtihaadu weeye ku dadaalayo aad iyo aad uguma dadaalay diinta uhirinteeda sayran socod xasiisan sariica macna waa ijtihaad baaliga xeel dheer oo aad iyo aad ugu dadaalay diinta nusraynteeda iyo uhirinteeda oo sayrku kale taas baa maqsuudkuya iyo wacalaa atbaacihim kuwi iyaga raacay aladiina kuwaasoo warisuu dhaxlay cilmahum cilmigooda wاlculamaa warasat اlambiya waa xadiiska lay abi daawuud iyo ay wariyeen oo ama qayb kaba mida culimadu waxa weeye ambiyada kuwii dhaxlay akrim bihim macnaha wanaag badanayo de waa si alfaadii tacajubka ama seekdii tacajubka labadiis kaga mid ahaane macnaha maxaa ka taraabo badan oo iyaga uga wanaag badan waarisad markay noqoto ciddii wax dhexlaysay iyo wa mawruusan kuwii la dhexlayeyba oo dee culimadii hadday warasat alambiya ay yihiin waa iyagiiba waa marka waariskii waa culimadii ciddii la dhexlayna waa ambiyadii marka dee waana marka leega ambiyana waa ku ilaahay khalqigaba kaba doortay in waxa weye de kol haday nubuwada sharafteeda sharaf ka sarraysaa oo aanay jirinba oo ilaahay bixiyey marka la eego khalqiga dhexdiisa sharafta marka dhaxalka kuwaa la dhaxle sharafteedna waa sharafta ugu sarraysa markaas oo haddii aanay jirin dee nubuwada sharafteeda wax ka sarreeya wax markaa sharaf lwiraasa lihadihi rutba iyadna ka mudani maba jirto haddaba sa buu leeyahy akrim bihim macnaha maxaa ka karaabo badan ka wanaag badan oo uga wanaag badan iyaga alla waarisan xagga marka la eego waa kuwax dhaxlay iyo mawruusan kula dhaxlayba ama bacdi intaa dabadeed faadakani mukhtasaru waa kitaab kooban oo alfadis axaadiisiisa kun iyo shan boqol iyo xoogaaba wey mukhtasar yashtamilu kulansanaya calaa usuuli aladilati alxadiisiya adiladii xadiisigahayd usuusheedii ee lilaxkaami sharciyati axkaamtii sharcigahayd usugnaatay xarartu waan tahdiibiyey waan saaf yeeloon taxriiriyey taxriiran taxriir baaliqan xeel dheer oo aad buu u habeeyey u nidaamiyey u soo talkhiisiyey oo hadduu axaadiista imaka xataa kitaabkeenna kuba sugan dadkood intan way ka dhaadheeraayeen maqsuudkii iyo daliilkii buu soo qaatay hadduu wada dhammaynayo kitaabka waxa dhici karta xajmigiisu inuu labanlaabmi lahaa haddaba waanta riwaayaadka siduu suu goynaya intii ziyaadada ahayd markaa riwaayada uu soo naqliya riwaayo kale ay tahay intii ziyaadada ahayd inuu kaba soo qaadayo ishaarada u ishaaraya taabic iyo shaahid oo kale waa taxriir dee dadka aqoontiisaasuu lahaa iyo raggii lamidkaa kuma dhowaawn ay awoodu lahaayeen ay karayeenna cid kale aanay karateen haddaba taxriir xarartu taxriiran baaliga liyasiira si uu u noqdo man yaxfaduhu ruuxa xifdeeya se iyaga waa lagu dadaali jiray iyaga xataa marka ay malcamada galaan babay qur'aanka dabadii la xifdisiin jiray mutuunta cilmigaa intaanay sheekadaba u tegin markaasaa laga dhegeysan jiray oo hadhow darsiga iyo sharxu u bilaabmi jiray iyagoo mutuuntii haya innaga dee taasi maba jirtee muhimku haddii aan fahamno ma ahayn wuxuu laqbad inaad barato oo kitaabka labadistaas cilmi ma noqoto ee laakiin la fahmo de wixii maqsuudkiisa ayene wixii la fahmo taasi waxa dhici karta inay xifdigii de uga dhiganto walow dee xifdigii uu yahay martaba casiisa aad u qiimo badan oo fahamkiina caawinaya ee laakiin waa sidaasira si uu noqdo man yaxfadhu ninka xifdeeya bayna aqraan naariga waa mid bimacna mubarrisan weeye ka dhex baxa oo ka muuqda oo dee bayna aqraan iyo dadkii isaga aqraantiisa ahaa ee laf filkiisa ahaa weeyaane ama rutbadiisa kuma sugnaa taas dhexdooda oo wayastaciinu bihi ama walyastaciina bihi ba taa hore iskaba raacso uu kaalmaysto oo waa si uu noqdo ruuxa hartaka xifdeeya min nabiga dunyada aqraani min wayastaciina bihi uu kaalmaysto aalibu ruuxii aalibka almubtadimka cilmi bilaabanayay uu kaalmaysto dee waa cilmigiisiibuu kaa bilaabanaya kutubtii waaweyneyd buu kuga gaadhaya taasoo kale oo walaa yastagniya canhu aanu kaba maarmin alraagibu waa kii cilmi doonaye cilmintayid macnaa cilmigii qaayo ka gaadhay oo isagana marka laega taxriirkiisan iyo usuubka loo soo dhigtay iyo ishaaraadkiisan iyo waxyaalaha kuba sugan uu kulansaday waxaan leenahay cilmigu ku sugane xajmigiisa waa kaba wen yahay waxa weeye uu kaalmaysto oo de waxa weeyaan aan aanu kalaga maarmin marka la eego dee wax sidan loogu soo taxriiriyey loogu soo tahniibiyey waqad bayantu waan caddeeyey caqiba kuli xadiisin xadiid kastaba dabadii man akrajahu ciddii soo saartee min alaimati imaamiyada kaba mid ahayd mada dee aimadii diinta iyo raggii mualifiinta iyo kutubta hore uu ku shaari lahaa maxaan taasi liiraayati nusxi lumma ummadda naseexadeeda ujeedadeed oo dee xadiiskii haddii la idlaaqa un cid warisay aan la sheegin dadkiina awooddii iyo aqoontii ay ku heli lahayen ciddii warisay aanu jirin xadiiskan lama garanayo cid warisay iyo meel loola laabmo oo kale haddaba waxaan taa u yeelay waa naseexo aan ummadda u naseexaynayo oo fawaaid dhowraa kuma sugan suu sancaaniyaalkan uu kuma yidhaaho mid waxa weeyaan xadiiska inuu dawaawidlislaam kuma sugan yahay ayaad meeshii ogaanaysaa marka lagu yidhaha hebel baa wariyey oo kale dawaamin inuu yahay xadiis mutadaawala oo dadka ahlucilmigaa dhexdoodii ku noqnoqday kala warwariyeen ay si gudgudbiyeen oo ay ogyihiin waxa la wixii isaga kuma sugnaa hadday alfaadiisii la dabdiyo darajadiisii la dabdiyo inuu yahayna meeshii waad kaba faa'iidaysanaysaa oo kale tii waa lagaba helayaa arrin kalena way kuma suganta ruuxii dee aqoontiisu sarraysay marka xadiidka ciddii warisay loo sheego kitaabkiina uu helayaba wuu laamaya xadiidka asalkiisii oo amata timadiisiiba ogaanayo meeshii kale kuma sugnaayo hadduu doono laftigiisana inuu dabdisto hadduu doono ziyaado uu lahaa inuu ogaado bal markaa wuxuu ku laamaya kitaabkii loo tilmaamay oo halkaas umuurahaasba way kuma sugan yihin tacyiinkan ama sheegiddan la sheegayo waxa weeyaan ciddii warisay welibana arinku taasun maaha oo waxaaba deesan aan yidhah waxaa roonayd inuu raaciye weliba iyo dee inaan caddeeyo darajaakiisi oo de wuxuu caddaynayaa rusmadii xadiisku lahaa xukunkiisii oo waata ugu ahamsanba ayuu caddaynaya oo halkan dee walaba anu halkan imaka ku sheegin ku xusin kitaabkay ku marka dhammaantii min awali ila akhira wax kuma sugan wey falmuraadu bisabcati marka haddaan idhaaho toddoba warisay toddobada waxa loogala jeedaa axmed walbukhaariyi wamuslim waabu daawuud wabnu maaja watirmidiyi wanasaayi macnaha adigu waa lixdan ususha oo axmed loo geeyey un weeye umuhaadka lixdan leh wabisitati haddaa idhaha lixdii baa soo saarayna man cadaa axmeda waa axmed ciddii aan ahayn oo lixdii baa wariye haddaan idhaha waa axmed ciddii aan ahayn weeye oo axmed baad ka saaraysaa un wabilkhamsati waa haddii aan idhaahno dee waxa weeyaan shan baa wariye aan idhaahna man cada albukariya muslim ee kolleyna istilaaxaadka kutubta in ruuxu fahmu kala soocana waa aad bay muhimtay kutubta qaarkood baa markay idhahan shantii baa soo saaray ujeeda in waxa weeyaan bukhaari iyo muslim iyo abi daawud iyo tirmidi iyo markaa nasaa-i ibni maaja habay saaraan oo kale taajkoo kale iyo dee saa ama kutubta qaarkood ay kuma socdaan isaga markaa maxay tahay istilaaxiisu kood idhaa shantii baa soo saaray waxaad ka saaraysaa bukhaari iyo muslim waa afartii asxaabu sunan iyo imaam axmed ayay shantii noqon waqad aquulu inaan idhaha hada la arkaa cibaaro kale alarbacatu waaxmed marka waa isla mid hadduu idhaha shantii baa wariye iyo hadduu idhaha afartii iyo axmed waa isla mid oo kol kol buu ama ka cabiri kolna shan buu kaba cabiri awqaadda qaarkeedna waxaa la dhici karta inuu kaba cabiro afartii iyo axmed وبالأربعة هذا إلى أفرتي أيا وريا رواه الأربعة أنا أخرجه الأربعة من أنا ومن عدد الثلاثة الأول صدح وراء عندي كسر هذا صدح وروح شقي أنا وأحمد بخاري مسلم صدح أثر وأفرت أصحاب السنن أفرت أسوء كذا ومن عدد الثلاثة الأول وبالثلاثة هذا إلى صدح أخرجه الثلاثة أما رواه الثلاثة ومن عداهم وصدح وراء وشي كسر وعدى الأخير كذا ابن ماجه ما كسبين bukhaari iyo muslim iyo axmedna waad ka saare waxaa soo haray marka abi daawud iyo markaa tirmidi iyo nasaa-i saddexaasu saddexoona ulaba jeedaa wabilmuttafaqi calayh haddaa idhaha muttafaqun calayhina waa waxaa muraadku yahay albukhaariyi wa muslim waa bukhaari iyo muslim wey waqad laa adkuru inaan sheegin baa la arkaa macahumaa macooda kayrahum oo kol haddii labadoodu wariyeen kolkol waa kan toddobadii baa wariye odhanaya toddobadii baa wariye odhanaya oo markaa shan kaluu raaciye laakiin awqaadda qaarkeed buu leeyahay iyadoo toddobadii ay laba wariyeen ama de hadiyo goor cid kale way la wadaagsatee labadan kitaabdayne waa asaxu kitaabayni bacda kitaabillahi guud ahaane inaan iyagoo keliya kuba kaaftoomo oon muttafaqun calayhi inu yidhaaho iyadoo dee ama axmed iyo ama asxaab sunan iyo ay laba wadaagsaneen taasna waa dhacdaa wama cada dalika wix intaa kasoo haray ujeedadu haddaan intaa ahan si hadduu markuu xaakim iyo ibnu khuseyme iyo ibnu xibaan iyo aimo kale beehata iyo wax kasoona warin fahuwa mubayanu kaa magacaan caddaynaya isaga ma sheegaye iyaga wixii aan intaa ahaynba mid la cadaynayo magaciisa aan sheegayo weye wasamaytu waxaan ku magacaabay buluga almara min adilati alaxkaam wallahi ilahay baan asal weydiisan ilaahay un waayo imika macmulkan hore maray dee taasu faa'idayn ilahay un maa cid kale isaga un baa asal waxaan weydiisanaya allah yajcala inaanu ka dhigin maa calimnaa wixii aan baranay calaynaa korkeenna wabaalan siqan iyo culas macnaa ciqaab oo dee xujo aanu inooga dhigin oo ruux hadduu kuba camal fali waayo wixii uu bartay dee horta laguma magacaab lagumama tirinayo dee in waxa weeyaan ruuxaasi caalimba yahay oo وهي هي عندما يخشى الله من عباده العلماء آه، لكن هذا دير روحي حجه وحي كنا قنية استجيبوا حجيني والقرآن حجة لك وعليك هذا لو وحي أي مبرني أما أن أغاني إن أنو إن أغاني قلنا وح لا ينقول عقابه وح بابا نقول نقدان لو انتفاعنا بل هلاك هو كان تاسنا أنا كمان من إله ويجيسنا وأن يرزق لنا إنه أرزاقه العمل عمل فل بما يرضيه وحرالي جرينا إلهي أن قل عمل فل سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى على أعلم